waxa uu ka fakarayana ay tahay ama uu ku qiimaynayahay waxaan maxaa faa'iido ku jirta noocee buu yahay isdanta guud maxaa khilaafku maanta muxuu inoo yahay wax badanoo noocaas haddii laga fakaro dee qofku waxaa laga yaabaa qof walba in fursaddiisa in la siiyo inay fiicanta maaha qof waliba boqol kiiba boqol inuu ku qanci karayo wax kastoo la magacaabo laakiin haddana qanaacada waxaa keenaysaa in la fiiriyo danta guud iyo aragtida guud iyadoo si guud loo fiirinayo waxqabadka guud iyo bal in lagu caawiyo qof walba inta uu xilka hayo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama ra-isul wasaare ha noqdo qofkaas in loo baarakeeyo intuu xilka hayo iyo sida u guto qof wax qaban karaana ma jiro hadduuna qof waliba helin cid taageeraysa hadday la garab istaagin oo shaqada dhexdeeda aan la isku sixin oo wixii khaldan iyadoo la shaqaynaya la isla sixin qof wax qaban karaa ma jiro qof kastoo maanta laynoo soo diraana cilo buu yeelan waxbaana ku soo haysmi karay taa waxaan odan lahaa markaa dowladdaas uu ra-isulwasaaruhu soo dhisay iyo madaxweynuhu mar haddaan iyaga walaayada u dhiibanay in haddana